إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشتق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة walaalayaal goobtan barakaysanaya kulankan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu miisaanka xasanaadka inoo saaro cibaadada aynu gudannay iyo ta aynu sugayno iyo fadhiga aynu ku jirno laftiisa oo cibaado ah maadaam nantadiru salaa intaba inuu ilaahay naga aqbalo miisaanka xasanaadkana inoo saaro ayaa ka baryaynaa intaa kadib mowduucan aynu wax iska xusuusinayno oo la xidhiidha dhaqaalaha iyo halka uu islaamku ka taagan yahay iyo qofka muslimka ahi sida u fahmayo arrin aad iyo aad u muhiima weeye wax weyn inuu qofka muslimka ahee ku howlan dhaqaalaha gacanta ku hayaa ka ogaadana waa waajib saaran waana mowduuc ballaadhan oo muxaadaro iyo laba iyo saddexba ka badanaya oon filayana haddaad dhagaysateen culimmadu dee kitaabka bayca iyo iibka iyo heshiisyada ka warrama in had iyo jeer ay masaajidada ku akhriyaan laakiin ay mudan tahay dee in laga faa'idaysto o la dhagaysto qofkuna meel waloo uu gelayaba shaqo waluu qabanayo aqoonteeda sharcigaa inuu yeeshaa waa waajib haddaad salaad tukanayso dabcan waa tukanaynaa faral bay nagu tahy waxay kaaga ansaxaysiiyo waxay ku buraysa inaad barataa faral bay ku tahy haddaad xaas guursanayso inaad aqoonteeda yeelato fiqiga guurka iyo axkaamta guurka waa arrin lagama maarmaanoo waajib ah haddaad taajir noqonayso oo baayac mushtari aad waddo baayac mushtarigaagu muxuu xalaal ku noqon karaa maxaa se xaaraantinimaynaya inaad barataa waa waajib maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib shayga waajibku uu ku dhammaystirmaya isaga isna waajib buu noqonaya arrinta aan ku baraarugsanaano waayo culuumta marka la eego maadigaa maxaa loo bartaa maalintaad shaqo doonayso dee yaad shaqadaa ku fashilmin oo aanad ku dhicin laakiin si wanaagsan aad u baasidoo ha lagu qaato oo imtixaankaaguna maqbuul ha noqdo shaqadaaduna mid la aqbalay ha noqoto baa looga jeedaa dabcan camalkeenna adduunyata camalkeenna adduunya ka aakhiraadtaa uga baahi badan arrintaa aad baan u baraarujinaynaa marka fiqiga iyo cilmiga iyo axkaamta ka warramaysa iibka aan baranno inta aan uga dhowaanno cajaladaha kutubta duruusta aad uga qaata waayo waxaa dhici karaysa adigoo dhididaya oo xooggaagii maalaya oo shaqaysanaya in haddana waxa aad shaqaysanaysaa uu la mid noqdo wixii aad soo dhacdoo kale arrin aad u cajiiba weeye waad dididaysaa maskaxdaadii iyo muruqaagiiba waad maalaysaa bisnis iyo baaca mushtari baad ku jirtaa laakiin waxaagu sharcigu khilaafsan yahay heshiisyadii islaamkuu ka soo hor jeedaa heshiisyadaadu waa baatil markay caynkaa noqoto dee qofka wax soo dhacay iyo adigu isku mid baa noqonaysa waa arrin dhib weyn leh adigina waad dididaysaa waxaagii baad soo saaraysaa xooggaagii baad ku soo saarta marka inuu xalaal noqdaa waa lagama maarmaan halkan waxaynu ku soo bandhigi lahayn insha allahu qawaacid uu leeyahay dhaqaalaha islaamku oo uu kaga duwan yahay dhaqaalaha kale iyo siyaabaha kale dadku ay waxu soo saaraan ummadaha kale aan islaamka ahayn qawaacid ilaa lixa ayaynu soo bandhigi marka hose hore waxaan muqadam ahaan u bixin lahayn tarqiibka iyo tarhiibka sida uu islaamku u dhiiriyey dhaqaalaha in la soo saaro dhaqaalo xalaalo wanaagsan iyo digniinta la socota aayaadka waa akhrideen laakiin axaadiidta saxiix ee rasuulka ka sugmay sala allahu calayhi wasalam bal qaarkoodaan u baydhno nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxameda isagoo ummaddiisa la hadlaya waxa uu digniin ka bixinayaa marka la shaqaysanayo wax la soo saarayo ee la baayac mushtaraynayo dee waana ogtihiinoo dadkiinna halkan joogaa waa in baayac mushtarigaa ku howlanaya in sii daba taala oo ka agdhow ama ay biilinayaan ama iyaga wax la calfanaysa oo hawsha ugu badane aynu haynaa waa taa ama guud ahaanba dadka soomaalidu waxyaabaha ay siiba kuwa guduhu ku howlan yihiin shaqada keliya socotaa ayaa taa u badan taajirka weyn marka laga soo bilaabo ilaa dee islaanta alaabta yar iibinaysaa intoo dhammi waa baac mushtari waa ganacsadayaal tijaarad bay ku howlan yihin oo erayga taajir waa qofka shaqaysanaya ganacsadaha ah marka maadaama shaqadeenni taa ay u badatay nebigu digniin buu raacinaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa muscab ibnu sacd inuu warinaya saxiixa ah waxa uu nebigu leeyahy ixdaaru dunya fa innaha xulwatun khabira adduunyada iska ilaali iska ilaaliya adduunyada ka feejignaadoo yaydin qaadanin nin adduunyaha noqonin qof adduunyo cabdu diinaari wa cabdu dirham wa cabdu dunya ha noqonin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waanay cagaaran tahay waanay macaanti oo marka aad cuncunayso bahashaa waa macaanti marka aad xoolahaaga daarahaaga iyo doolarkaaga iyo eegtana sida cagaarkaoo kale ayaad isha la sii raacaysaa oo dadka qaarkood baaba laga yaabaa siday u eegeegayaan inay iska cawriyaan way dhici kartaa waxaaga marka aad la yaabto waa inaad tidhaha maa shaa allah tabaaraka allah si aan ilkaaga dhicin waxaaga tijaarada iyo wax soo saarkeenna iyo ganacsigeenna wuxuu nebi moxamed ina farayaa calayhi salaatu wasalaam inaynu sharaf ogaanno innagoo shaqaysanayna haddana inaynaan sharafta iyo gobannimada ka tegin wax waliba gobannimay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam abi xumayd asaacidi waxa uu ka warinaya xadiid saxiixa waxa uu leeyahy ajmiluu fi alabi faina kullan muyasarun lima khuliqa lah war markaa arsaaqadda raadsanaysaan shaqo tegaysaan shaqotegiina wanaajiya qof walba wixii ilaahay u calfay u abuuran yihi faina kullan muyasarun lima khuliqa lah qof walba wixii ilaahay u abuuray waayi maayo calafkiisa seegi maayo wuu kuu qoran yahaye gobonnimada ka raaca oo ha ku dhiidhyanin oo adigoo xalaal ku heli kara iyo tijaarad xalaala iyo shaqo xalaala dee ha u marin dariiqo xaraama ajmiluu buu nebigu leeyahy qurxiya oo ku xaragooda oo wanaajiya marka shaqo tegaysaan sidee loo wanaajinayaa isagaa nebigu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam siyaabaha marka la shaqaysanayo ee wax loo soo saarayo ee baacmustarigeenna aynu ku howlannahay siyaabaha loo wanaajinayo ee gobonnimada ah isagaa tilmaamay xadiidkaa cumaan ibnu cafaan uu warinayo radia allaahu canh saxiixa ah cumaanna dabcan takhasuskiisu tijaaradu ahaa iyo baacmushtariga raggii ka midha keenay buu ahaa ee ummadda islaamka jihaadka iyo baahiyaha iyaga haysta ayuu ka saacidi jiray ilaa uu nebiga ka farxiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidkaa saxiixa ku leeyahay adkhala allahu caza wajalla aljannata rajulan sahlan mushtariyan wa baa'ican wa qaadiyan wa muqtadiyan ilaahay jannada ayuu geliyey waa khabar u dhigan laakiin duco alla jannada ha geliyo waa u ducaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam qof sahli ah oo wanaagsan oo sharaf badan oo iimaan qaba markuu dadka wax ka soo iibsanayo iyo markuu wax ka sii iibinayo iyo markuu amaah siinayo iyo markuu amaah ka qaadanayo intaba ilaahay jannada ha geliya buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa u ducaynaya digniin buu raaciyey markaa nebigu weliba dadka tujaarta iyo bacamshtariga meesha tijaaraduna waa iska hawl badanta wax tartiibsan maahee qofku tartan buu ku jiraa acsaabtiisi iyo dareemadiisu waa kacan waa kacsan yihin wuu warwarayaa wuxuu leeyahy talo miyay ka dari mise way ka rayn talow sanadkii hore faa'iidadu may ka badan mise way ka yaraan hebel miyaad dhaafi talow mise hoos baad uga dhici ilaahay si gaara markuu masaajidadu ammaanay oo nuurka laga sahay qaadanayo o ammaanay fii suurati nuur dadka ku soo tukanaya wuxuu gaar u xusay tijaarta yusabbixu lahu fiiha bilquduwi waalaasaali rijaal laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaa ila aakhir ilaaya baaca mushtariga waxaa ku cibaadaysanaya masaajidadaas rag aanu baac mushtarigoodu ka mashquulinaynin salaada iyo dikrigiiyo diinta baamushtarig waa waxyaabaha ugu mashquulka badanoo dee wakhti malo waa idinka arkayo qofku waxaaba laga yaabaa haddii hawli u taallo inuu muxaadaradanba dhegaysan kari waayo wuaa bal aadku ha iska sii wadee inkastay ku khusaynaysa cajaladiiy wuxuunbaad qaadane horta xisaabtii soo xidh oon filaya rag badan inuu saa u cararay oo waxbaan isku yeel ama hebelkii aad la ballantay intii yuu la dhaqaajinin waa intoo faa'iide laga helaaye bal soo qabo ka gaadhsii marka isagoo digniintaa nebigu raacinaya waxa uu leeyahy akbaru alfujuuri fi tijaara asxaabtu maalin maalmaha bara bnu caazib asxaabiga la ydhaha baa xadiidkaa warinaya wuxuu leeyahy annagoo baqiic xabaalaha la ydhaha qofku aasayno oo jinaasad la aasayo oo tujaar badanina goobta taaganta oo asxaabtii nebiga ka mid ah ayaa nebigu saas u eegay oo wuxuu arkay raggeedii meesha inuu taagan yahay lacagta raggeedii inuu joogo kelmadna ay mudan yihiin kelmaddana qalbigu u soo jeedo oo wakhtigeedii la taagan yahay maadaama xabaal la dul taagan yahay oo qoftu qofku wakhtiyaasha xusuustiisu iyo soo jeedka dareenkiisu uu aad u wanaagsan yahay bay ka mid tahay markuu ama masjidka joogo ama qabriga joogo wuu baaqay rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtii buu la hadla wuxuu leeyay yaa macshara tujaar xata ida ashra'abuu qaala sala allahu calayhi wasalam ina atujaara yuxsharuuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqaa wa bara wa sadaqa waa xadiid saxiixa weeye badankooda axaadiidtan silsilada albaani buu ku saxiixinaya kusoo qaadanay tujaartiyey buu leeyay tujaartiyey waa la soo wada eegay markaa si gaaraa loo soo wada jeesto ganacsadayaashii oo dhan ayaa saa ii soo eegaysaan bay nebiga u soo eegeen calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu leeyahy ina tujaara yuxsharuuna yowma alqiyaamati fujaaran iyagoo faasiqiina baa qiyaamaha la wada keenayaa ganacsatadii akaru tujaar tujaartii oo dhan waxaa la keenaya iyagoo faasiqiina ilaa ka ilaahay ka cabsaday ku samafalay ka run sheegay saddexdaa qaydka laga waayaa isagoo alle ka fogoo faasiqah oo shaydaan dabagalay buuse soo taagaya waa digniin adag wey macnaha fujuurka iyo faasiqnimada iyo alla ka fogaanshuhu waxay ka yimaadaan tijaaradda iyo waxa la rogrogaya iyo ganacsiga oo waxa faraha badanee islaamku uu ka digaynu arki doonnaa meesha ku jira marka tujaartii waxaa lasoo ururinayaa buu nebigu uhi maalinta qiyaamaha iyagoo fujaara dee faajirku waa maxay waa qof alla ka fogaaday oo ilaahay ka fallaagoobay oo aan dhowayn wanacuudu billah ilahay baynu ka magan gallay waa digniinuu bixinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadooy taasi jirto ayaa haddana nebigu waxa uu ina barayaa in ganacsigu maadaamuu hawshaa badan leeyahay fujuurkaa iyo dhibkaasi ka yimaado haddana aan sida kiniisadda iyo raggeedu ay ka yeelaan aan laga yeelayn taasoo xagga dambe aynu ku xusi doonno insha allahu oo aan ganacsigii faraha laga qaadayn marka in laga midha dhaliyo dadka ina dhexlaya dhexa looga tago dalka islaamka la camiro cadowga shisheeye aan loo baahanin ummaddu ay isku fillaato si taa loo helo horumarka iyo taqadumka dhaqaalaha wuu dhiirigelinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas ibnu cumar uu warinayo ee saxiixa ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamaya halka lagu gaadhayaba haddii intan samafalka iyo runta iyo alla kacabsi hadduu qofkii ku dhaqmo markuu xafiiskiisa joogo markau tijaaradiisa joogo bakhaarkiisa joogo suuqiisa joogo uu la mid noqdo kolkuu masaajidka joogo macnaa qofkii waa inaanu laba shakhsiyadood yeelanin shakhsiyad masaajidka dhexdiisaa iyo shakhsiyad dabaddaah dad badan baa xaaladoodu caynkaa tahay oo markuu halkan joogana khushuucsan oo sunnaha iyo faralka iyo digrigiisa iyo arrimihiisoo dhamme ay wanaagsan yihiin halkan markuu u baxana nooc kale noqonaya marka inuu shakhsiyad keliya yeesho qofku ayaa waxa ay keenaysaa inuu darajadan ku gaadho markaa nebigu waxa uhi attaajiru alamiinu saduuqu lmuslim maca annabiyiina والصديقين والشهداء يوم القيامة قفك تاجر كاه آمن كاه إرهن لو كاه مسلم كاه انت صلى شرعي صدح راقيت كلاقي هلا وقف آمن خائن هين فأنا لما هو إرهن لو قال ما هو إسلام قفك شروطها لقي هلا حقيقية maalinta qiyaamaha waxa uu helinaya oo la martaba uu yahay uu ka ag dhow yahay ambiyada ilaahay iyo kuwa runta badan iyo ragga naftooda islaamka u huray ee shuhadada la yidhaahdo waa kuwaynu ilaahay baryaynay inuyna raaciyo siraada aladiina ancamta calayhim ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ilaahu kuwaadu nicmaysa jidkooda mari na mari maca nabiy min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqan weyn de waad arki karaysa arrintan inay tahay marka sideeda qofku u raaco maslaxadda ummadda usoo kordhinaya iyo manfaca caamka ah ee uu keenaya waxaasoo waqafa iyo waxaasoo masjida iyo waxaasoo horumara diinta ataajir baa keenaya markuu dariiqadeeda maro wuxuu nebi maxamed dhirinaya calayhi salaatu wasalaam baashan siyaabaha lagaga dabaalan karayo iyo ganacsigan aynu rogrogayno aynu gacanta ku hayno waxaa ka mid a alqanaaca inuu qofku qanco oo kakanaanta iyo mamanaanta iyo hunguri weynaanta ay ku yaraato naftiisa camr bnu caas baa xadiidka warinaya marfuuca qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo innaga inagala hadlaya waxa uu leeyahay wuu liibaano wuu horu maray qofka muslim noqday ilaahayna wax ku filan uu siiyo arsaaqada oo biilkiisa iyo masruufkiisa iyo ka ehelkiisa aan cid u daba fadhiine arsaaqadiisa helaya daaca mushtarigiisa ay uga soo baxayso waqanacahu allahu bima aataah laakiin waxa ilaahay uu siiye wuu ku qanacsan yahay oo xagga sare ma sii eegaya waa iskaga qanacsanya intiisaa saa u barakaysan alxamdu lilaah alxamdu lilaah idaasuu leeyahy kaasi wuu liibaanay liibaan allaha siiyo ayay noqonaysaa markaa ducana waa ku jirtaa taqadum buu nebigu farayaa inay dadku inay ka horumaraan oo aanay hoos u soconin oo dhaxal dadka ay uga tagaan xadiidka waxaa warinaya xudayfatu bnu lyamaan wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man baaca daaran walam yajcal amanaha fii miliha lam yubaarak lahu fiiha qofka intuu guri iibiyo aan guri kale ku bedelin intuu dhul iibiyo aan dhul kale ka samaynin lacagtaa laguma barakeeyo eewaa waa la dhiirigelinayaa hadduu qofku dhaxalkii looga taga o dhan iyo hantigii wada iibsado cuno dee odaygu intii uu shaqeeyo waxba kumuu soo darin way dhacdaa dad badan oo dhaxal looga tegay aan waxba ku darine wixiibaa baabiiyey marka xadiidkana wuxuu inoo tilmaamayaa in horumar laga sameeyo xagga dhaqaalaha ilaa qofka muslimkaa wixii uu gacanta ku hayo waa loo aayaya islaamkaa waayo diintaa waayso kaxigtadiisaa waaya waxba laga waayi maayo nin gacanta wax ku haya oo maanta waad arkaysaa halka laga iilan waayey ummadaha shisheeye waxay idhaahdaan war ummadani haddii dawladi ka burburtoo dagaalla ku dhaceenoo wax waliba ay ku dhaceen xaggay ka socdaan adhigay ka socdaan adhiga ha laga waxeeyo kanay ka socdaan kan ha laga dabagalo meelaha ay ka ciiri laayihiin waxa weeyaan baac mushtarigooda iyo dhaqdhaqaaqa iyo iskutashiga marka rasuulku in laga horumaraa buu tilmaamaya wuxuu leeyahy qofka daar iibiya iyo meel guriya sii iibiya ee aan wax bedela ka samaynin macnaheedu waa maxay dee wixii sii mulliqay wixii hantiga u ahaa ayuu cunay bedelna kama keenin alla uma barakeeyo meeshaa waxaa kaloo rasuulku uu dhiirinaya sala allahu calayhi wasalam haddaynu qaanacaad yeelannay haddaynu xaragadaa ku ceeshayno in haddana aan la hiifin oon la huruufin oon la haaraamin ama la sharaysanin dadka iyaguna inagu daba taxan dadkeennaa dhaqdhaqaaqaya wax soo saaraya intaasoo qof baynu masruufaynaa mid martiyoo kula jooga mid xigta'a mid xil kugu leh mid ehela ubadkaagii ooridaadii waxaasoo dhamma la masruufaya dadka qaarkood gar bay kugu leeyihin qaarna waa laga yaabaa inaanay gar kugu lahayn ay istabari karaan qofkaad wax siinayso ha sharaysanin nebigaa ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam kuwaana barakayso waa wax ilaahay loogu dhowaanayo wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka anas baa warinaya waxaa jiray laba nin oo midkood wuu shaqaynayay qaarkaas iyo suuqaasuu ku jira waxbuu soo saarayay ka kalena walaalkiibuu ahaayo majliska rasuulka sala allahu calayh wasalam ayuu xaadiri jirayoo xadiidka iyo duruusta ayuu soo dhagaysan jiray maalin maalmaha ka mida buu kii ganacsadaha ee shaqaynayabaa nebiga ka soo cawday waxa uu leeyahay akhii laa yuciinunii dee ninkani wuu ku ag fadhiyaa u nebi allahu xerow buu dallacay halkan agtaadunbuu jooga anigiina hawshiibaa igu dhacday dee waxba iguma taraya kani biilunbuu iisoo doontaa mooyaane waxba iguma tarayo nebigu wuu soo gaabiye waxau yidhi xadiidku waa saxiix lacallaka tursaqu bih war waxaaba laga yaabaa in isaga lagu arsaaqayo waxaa laga yaabaa ninkaa ducayeelka ah ee halkaa ducada la soo fadhiya wardiga ku haya in isagana ducadiisa lagu arsaaqayo marka waxa xubibat اlanfusu jubilat اlanfus bixubi man axsana ilayha wa bibugdi man asaa ilayha qofka bani aadamkaa waxa iskaga abuuran inuu jeclaado cidda u samafashee wax siisa cidduu doonaya ha aado waxa iskaga abuuran inuu karaahiyaysto oo uu iska naco qofka aan waxba siinine u tawaabi waaya la hadli waaya ee u aamusa marka qofkan maadaamaad u samafalayso ood wax siinayso wuu ku jecelya wuu kugu fikiraya adigiyo xoolahaagu ilaalinaya waa kuu ducaynaya ilaahu isagiiyo maalkiisaba barakee buu leeyay isagaan daba fadhinaa ku ladanahaya marka ha haraysanin buu nebigu leey lacallaka tursaqu bihi marka dadkaa aynu biilka u dirayno inkastoo dee ninkani dheeraad buu leeyahayoo maalkii lasi wixii la siiyey dee cilmiyo diin buu kaga faa'iideeyey dee kumuu qayilin innaga dee ka dawdarka ahee wixii loo dhiibay ku qayilaya dee dardaaran bay arrintaasi u baahantay qayilaad lama sheegine wax cilmi iyo diin loo kaashanayo way arrintani waa kuwa fuqahada iyo culimmada axkaamtu idhaahdo qofku haddii uu iska cibaadaysanayo ama meel uu iska fadhiisto sekada lama siinayo laakiin hadduu cilmi baranayo cilmi diiniya uu baranayo ummaddu wax u soo kordhinaya caalimba soo biraye sekada wax laga siiyo xoogba ha lahaado lama odhanayo si kacoo shaqayso laakiin waxbaa sekada laga siinaya halkaa waxaynu ka arkaynaa oo axaadiidtaa dhowrka ahi ay dhiirinaysaa waxa dhaqaalaha la yidhahdee gacanta aynu ku hayno inaynu ka raacno wanaagga inaynaan ku dhex dhicin inaynu xaragada ogaano iyo sharafta qawaacidkaynu u geli lahayn waxa weeye qaacidada horta marka u horraysa ummad waliba waxa ay leedahay madhab iqtisaadi tatamaalu fiihi caqaa'idu madhab ay ka muuqanayso caqiidadiisu madhab dhaqaale ama axkaam iyo fiqi dhaqaale iyo nidaam dhaqaale oo caqiidadiisu ay ka muuqanayso nidaamka dhaqaale ummadaasi ay leedahay caqiidadiisi iyo diintiisu ay ka muuqataa marka qofka muslimka ah ee mu'minka ah markuu shaqaysanayo waa in laga arkaa islaamnimadiisi iyo diintiisa iyo iimaankiisa oo wax soo saarkiisu ka duwanaadaa ka diinta kale leh wax soo saarkiisa oo ummadaha kale siday waxu soo saaraan iyo sidaynu waxu soo saarno waa kala duwan yihin diinteenni baa kala duwan waxyaabaa islaamkeennu inaga xaaraantinimeeyey ayay iyagu xalaashanayaan marka madhabkaaga dhaqaale waxa ka muuqanaya caqiidadaada ayaa ka muuqanaysa waxaanaynu soo sheegayna axaadiidu inoo sheegayso ummadaan agtooda aanay ooloon tixgelinayn taa marka aynu ka soo gudubno qaacidada koobaad waxa weeye ictibaaru lmaali khayran wa nicmatan fii yaddi alakhyaar maalku dadka wanaagsan ee akhyaartaa markuu gacantooda ku jiro islaamku wuxuu u tixgeliyey inuu yahay khayr nicmooyinka ilaahay uu bixiyo ee la majeertee la idhaahdo ilaahw yaa ku siiya la kamanayo qof ilaahay cilmi siiyo qofu maal xalaala siiyey baad odhan kartaa ilaahw yaa sidooda kaa dhiga cilmigiisaa wanaagsan ku siiya maalkiisaa fiican ku siiya marka waa nicma kolkuu laakiin qof saalixa oo wanaagsan gacantiisa ku jiro halka ummadaha kale qaarkood xadgudub ay sameeyeen qaarkoodna gaboodfal sameeyeen oo qolana xaggaasay uga dhacday qolana xagganay uga dhacday laakiin islaamku waa dhexdhexaad madhabka iqhtisaadiguu leeyahay waa kaa dhexe weeye nimanka barhamiyada la idhaahday reer hindi iyo maalawiyada nimanka la idhaahday reer faris ama reer eraan berigaa hore jirayay iyo masiixiyadu waxay u arkayeen maalku inuu yahay shar iyo balaayo faqriguna inuu yahay khayr ummadi ay hesho taasina waata keentay nimankan galbeede diinta masiixiyada ku agtirsanayay inay diintii masiixiyada tuuraan oo idhaahdaan waxaynu yeelanaynaa wax dimuqraadiyad la idhaahdo dadku uun rabitaankoodu uu hago waayo diintii waxay noo diiday bay dhahan dhaqaalihii waxay noo diiday horumarkii waxay noo diiday warshadihii marka kaniisad haynaga xidhnaato sababaha keentay inay ka tagaan diintoodiibay ka mid ahay taas halkaasi qolyahaasi waxay idhahdeen faqrigaa khayr ah dadku halkaa ha iska dhigaan dabcan qofka bani aadamkiina dee kudkude ma aha ciidda cunaya wuxuu u baahan yahay kharash buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxuu intifaacsado dad iyo dunyada wuxuu u baahan yahay wax gobonnimadiisa ilaaliya oo waxa la yidhaha man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarah qofku haddaanu quudkiisa haysanin qaraarkiisa ma haysto aad bay ugu dadaalaan ummadaha shisheeye in caalamulislaami ama adduunyada saddexaad si ay qaraarkooda u qabtaan inay quudkoodana qabtaan markaasay yidhahdaan idinku waxba ha beeranine masaroo kale iyo dee waddamada aad aragtee wax soo saar lahaa cadad ummaddu badan tahay raashinka annagaa soo dhoofinayna qamadida laga samaysanayo rootige idinku iska farfadhiisto waxba ha ku hawshoonnina cudbidiiya waxaa beera marka ummaddu si ay qaraarkeeda u yeelan karto waa inay quudkeeda yeelataa qoladaasi waa kuwa oo halkaasay ka dhaceenoo waxay yidhaahdeen faqrigaa khayra maalka halainaga daayo qolo kalena waa shuuciyadda iyo raasamaaliyadda nimanka la yidhaahdo maalkii waxay u arkeen annahu ilaahu alafraadi waaljamacaat ummad iyo qofba ilaahooduunu dhaqaalaya dabeedna qofba qofka uu ka adduun badan yahy waa loo sujuudayaa taajirka cumuumigii markuu soo baxo waa in loo khushuuco madaxa loo gundhiyo salaantiisuna ay gooni noqoto ummadaha qaarkoodna waabay caabudaano waxay dhaan warkani wanaagsanah waxaanoo lacaga helay hindiya dadka qaarkood baaba dee caabudaba qofkii hadduu lacag badan yeesho labadaasuu markaa u dhexeeyaa islaamkuoo maalkii qof saalixa markuu gacanta ugu jiro waa khayr ilaahayna khayr baabuu ku tilmaamo waxau ihi wainnahu lixubbi alkhayri la shadiid qofka bani aadamkii khayrka jacaylkiisa wuu ku daran yahay khayrkaa la sheegaya waa maalka waa iyadoo la yidhi wainnahu lixubbi ilmaali la shadiid maalkii baa ilaahay khayr ku tilmaamay markuu qofka gacantiisa ku jiro wanaagsan kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiya in taraka khayran alwasiya ha dardaarmo qofku hadduu khayr ka tago oo waalidkii iyo dadka aqaaribta ha u dardaarmo khayrkaas waa maal maalkii khayr baa lagu tilmaamay midhka labaadee walaalayaal qawaacidka islaamku u dhigay dhaqaalaheenna ee aynu ogaanayno inu ummadaha kale kaga duwannahay waxa weeye almaalu maal ullahi walinsaanu mustakhlafun fiihi waa arrin muhiima maalka ilaahay baa leh qofka bani aadamka ahina ilaahay wakiil buu kaga yahay oo adigu ku leeyahay ubadkaaguu leeyahay adduunkaaguu leeyahay adiguna ilaahay baad wakiil kaga tahy oo mustakhlaf mustakhlaf ilaahay baa iska leh xaqiiqanimo innaga iyo waxaynu hayno innagana waa wakiil baynu kaga nahay sidaa qur-aankeennaa sheegaya alla waxa uhi waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih wax ka bixiya waxaa aniga wakiilkayga tihin waxaa ilaahay uu idinkaga dhiga kuwa wakiilla kaga ahoo ammaano hayaa tihin wax ka bixiya weliba ha wada bixinine mima wax yaroo ka mid ahun ka bixiya wax wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum agoomaha waxaa wax ka siisaan xoolaha ilaahay nimanka addoommaha ahee la xoraynayo waaatuuhum min maali illaahi aladii aataakum xoolaha ilaahay ee uu idin siiyey wax ka siiya xoolahayga a ammaanada igu haysaan wax ka siiya dadkaa duruuftu hayse baaha arrintu markay caynkaa tahay mar kale ilaahay wixii beeraha ka soo baxayabaa uu xuso afaraytum maa taxrufuun a antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun bal ka warrama beeraha baa ilahay beeraha a ku ridaysaan firidaa iyo abqaalka iyo shinnidaa a antum tasracuuna am naxnu zaaricuun ma idinkaa soo saara mise anaa soo saara baa ilahay u leeyay ilaahay adaa soo saara haddaan doonayo mid burburaa baan ka dhigi lahaayoo dabeetana dhabannadunbaa qabsan lahaydeenoo waa yaabi lahaydeenoo waxaa odhan lahaydeen maanta waxla waxaynu cunnaa ma jiro beerihii way ba'een arrintu kolkay caynkaa tahay dee wuxunaa dareen ka qaadataa maalan qofka kuu shaqaynaya halkaa ammaanahaya ku ah haddaad warqad u qortaad tidhaa hebel intaasii oo u diido maxaa dadku u arkaya qof aan caadi ahayn baa loo arkaya adiga laftigaagu go-aankaad qaadanaysaa waxa wey kol hadduu waxba ka bixin waayey wixii ka wareeji raalli haw war haddaad arrinba qaadanayn go-aankayga aad qaadan weyda raalli haw waa sababaha ilaahay nicmada uu dadka kaga qaaday ka mid nicmada dabarka kuu haynayaa waxa wey inaad ilaahay ka tala qaadato qaacidada saddexaad waxa weeye ana almaala fitna waa inaynu u fahmnaa dhaqaalaha laynoo dhiibay inuu fitna iyo imtixaan yahay oo aqoon aad leedahay shahaado aad sidato luqadaad taqaano xirfadaad leedahay intaa midna ma aha laakiin waa garasho ilaahay waana lagu imtixaanaya waayo kam imisaynu aragnay nin jaamiciyahoo kuliyadaha dhaqaalaha ka soo baxayoo meelo heris ka soconaya oo aan waxba hayn iyo islaan aan waxna akhriin waxna qorinoo dee milyaneerahoo adduun badan ku raranoo kiishadeedu weynta waa badanyi maxaa iyaa u xambaariye siiye ile xirfadba maynla waxna ma qorto waxna ma akhrida hadday doonto waaba curyaanba xagee ka hesh ilaahay baa siiyey subxaanahu wa tacaala alla wuxuu ihi waclamuu anama amwaalukum wawlaadukum fitnatun wallaahu cindahu ajrun cadiim dadkiinniyo dunyadiina hadda waa ku imtixaananta ka dadka leh ka dadka leh dadkiisa waa ku imtixaanaya ka dunyada leh iyo ka laga qadiyey mid waliba gaarkiisuu imtixaanan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah yo idin mashquulin haddaba siyaabahaad ugu imtixaanantae waxa weeye waxaa la eegayaa bal kuwana inaad xaqooda siiso ilaahayna inaad xaqiisa siiso way dhacday xaqii ilaahay in meesha laga saaray iyadoo adduun lagu mashquulsan yahi almaalu wlbanuuna ziinat lxayaati dunya wlbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala sidaa darteed qofka muslimkaahi mid laabta garaaco oo dadka ugu faana adduunka uu leeyahay ma aha mid ku karbaashana ma aha mid ilaahay ku dafirana ma aha sidaa waxaa laga hayaa qur-aanku uu sheegay nimanka gaalada ah ee aan iimaanka lahayn iimaanla'aantaa waxay keentaa qofku inuu adduunka dadka ugu faanu ku addoonsado oo ugu cagajugleeyo nin gaalada ka mid ahaa baa ilaahay uu kaga warramay qur-aanka suuraddii ugu horraysayba ee la yidhaha suuratu iqra kallaa ina alinsaana layadqa maxaa ku xiga an ra'aahu istaghnaa waa kibray ninkii gaalka ahaa insaankii gaalkii wuu kibray inuu arkay inuu maalqabeen noqday daraaddeed maalqabeennimadiisaasaa waxay keentay inuu dadkii kale u santaagay oo uu kibray oo dhan walba uu xumaantii u riday nin qaaruun laydhaana qur-aanku uu ka warramay oo markii lawaaniye la war xoolahan dadka ha ku kibrin xoolahan ha ku kibrin oo dadka ha ku dhibin waxau idhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii aqoon-yahanimo aan leeyahay ama ilaahay oo og inaan ehel u ahay baa la ii dhiibay aqoonaan leeyahay baan ku helaha ku daalinee waxbarta walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum kuwaa ilaahay fadliga uu siiyey iyay u malaynayn inuu khayr u yahay marka ay garan waayaan maalkaa waajibkiisa iyo xaqiisa waxaynu u fahmaynaa maalka islaamkeennuna inoo tilmaamaya qawaacidkana ka mida annahu silaaxun duu xaddayn inuu yahay seef laba af leh oo sharkana lagu jari karo khayrkana lagu jari karo bala u fiirso adduunkaad haysato imika dhanka khayrkana waad uga faa'iidayn kartaa oo waa dhinacii khayrka afkii khayrka ay ugu dhufatay dhinaca sharkana waad uga faa'iidayn kartaa dadka ummadda qaybintooda iyo qabyaaladda iyo dilka iyo ifsaadka wadaa qaadhaanka way kaa qaadi karaan dee kuwa awqaafta iyo aakhira camalka lagu shaqaysanaya iyo diinta iyo dadka dhismahooda wadaana way kaa qaadi karaan labaduba sooma dhacdo way badan tahay bal hadda ka fiirsa markaa waranka aad ridaynaysaa wuu soo noqonayaae dhankaad u ridaysa hadda ka fiirso waaya sidaa daraaddeed baa yakuunu khayra fii yaddi alakhyaar wa yakuunu sharan fii yaddi alashraar qofka gacanta ku hayuun baa la eegaya qof khayr leh hadduu yahay maalka maalka uu gacanta ku hayaana waa khayr qof sharwadeena hadduu yahay maalka uu gacanta ku hayaa waa shar balaayo baas weeye la eedayo qaaciido kooban ayuu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam tanaynu ka warramayno waxau leeyay nicma almaalu saalix lirajuli saalix wanaagsanaa maal wanaagsanoo nin wanaagsani hayo bal hadda labadaas labadaa wanaag hadday islaam wanaagsanaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa maal wanaagsan muxuu malku wanaagsanaan karaa goormuu malku wanaagsanaan karaa idaa kaana xalaalan qul laa yastawi alkhabiiu waayib walow acjabaka karat lkhabii xalaasha iyo xaaraantu ma sina baa ilaahay ui xaaraantu haba fara badnaato milyanaar ha ahaato ma sina labadaas marka maal wanaagsan oo nin wanaagsan ama qof wanaagsan gacantiisa ku jiraa waa fiicanyay buu leeyahy rasuulku sala allahu aleyh wasalam xadiidkaa saxiixa ah sidaa daraaddeed baa arintaasi fidraduna ay keenaysaa sharciguna uu keenayaa awliyada iyo saalixiintuna aragtidaa wanaagsan bay ka qabeen qaaruun baa waxa uu soo baxay suurat lqasas aad ka akhriyi karayso suuquu soo maray fii ziinati isaga oo dhoola tusanaya oo dadka wixii ka hooseeya xagga dhaqaalaha u dhoola tusanaya munaawaraad addoomihiisii iyo gaadiidkuu fuushanaa iyo xariirtiisii iyo dahabkii iyo wixii ka lusha qolaa tamanido yidhi ma kaasoo kalena la siiyo qolihii saalixiintaa culimmadaabaa hadlay oo waxay idhaahdeen id qaala lahu qawmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin wاbtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk walaa tabqi alfasaada fi اlard ina allaha laa yuxibu lmufsidiin dardaarankaasay siiyeen waxay leeyihiin wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira waxaa ilaahay uu ku siiyey aakhira ku raadso waaxsin kama axsana allahu ilayk wey sida ilaahay uu kugu samafalay adiguna u samafal ilaahay wuu ku wanaajiyey nin wanaagsan noqo walaa tabqi alfasaada fi lard dhulka ha ku fasaadinin xoolaha oo xoolahaaga yaan la eedin oo ummaddu inkaariyay kaga dhicin oo ummadda yay dhib u soo jiidin adduunkaagu ilaahayna waa kugu eegaya sidaa daraaddeed ayaa dadka wanaagsan xooluhu kama mashquuliyaan cibaadada waataa aynu ku soo marayna suuratu nuur ilaahay uu kaga warramay asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim maalkaa qofka wanaagsani gacanta uu ku hayo sidaa uu nebigu u ammaanay way kaman jireen waa ku yididiilan jireen way jeclaysan jireen qisadii macruufka ahayd ee saxiix ahayd asxaabtii fuqarada ahaa nebigay la hadleenoo waxay yidhaha nebi maxamedow dahaba ahlu duhuuri alujuur nimankii dhaqaalaha hayay wax alla wixii ajar ahaa way la tegeen ajrigii wanaagsanaa way la tegeen maxaa dhacay markaasaa waxay dhahan dee sidaannu u soomaynay u soomayaan sidaannu u tukanaynaabay u tukanayaan dee sadaqadii waxay maalkooda intii dheeraadka ahaydna way sadaqaysanayaan annagu dee waxaanu sadaqaysana ma hayno rasuulku sala allahu calayh wasalam waa kii dikriga baray lagu tartamo ee qaaliga ah waa dikriganaynu saddex iyo soddon subxaana allah saddex iyo soddon alxamdu lilah saddex iyo soddon allahu akbar intaasuu u sheegay qoladii kale tujaartahaana meel ma jiraan dee iyaguna khayrkii waa ku tartamayaana dikrigii way maqleen iyana way akhriyeen way soo cawdeen qoladii fuqaradaha waxay dhahan walaalahayo dee intiina maqlo ku yeedhiye way akhriyeen dee nebigu dee miyuu sii wadaa un markaa uu soo kooba wuxuu idhi daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa barragowkaasi waa maalkii waa waa dheeraad ilaahayoo cidduu doonuu siiyaa dheeraad ilaahay weeye marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam kuma eedamin waxba kama sheegine waxa uu tilmaamay dheeraad alla bixiyey inuu yahay marka sida fiican looga faa'idaysto idan adigaa maanta arkaya oo waxa caalamka lagu ifsaadiye ee lagu adoonsanayo ee hub leh ee iclaam iyo warbaahin leh ee akhlaaq la xumeeye leh siyaasad lagu ifsaadiye dad kale dhaqaaluu ka imanaya dhaqaaluu ka imanaya waxaa dagaalla muslimka loo baabiinaya garnaylada iyo madaafiicdu ugu dhacayaan dadka dhaqaalahaba dadka dhaqaalaha leh ayaa ama hubkooda la socodsiinaya ama kelmadooda la socodsiinaya ama badroolkoodii la baadi doonaya ay ka faa'idaysan lahaayeen qodobka shanaad ee qawaacidka ka mid waxa weeye taxriimu mawaarid اlkasb اlkhabiid iskama shaqaysanayna una xalaal baynu baadi doonaynaa inagu sida gaalada u shaqaysatay iyo ummadaha kale shaqadeennu way ka duwantay sharcigeennu wuu ka duwan yahay nidaam gaara baynu leenno islaam laydhaa marka meel walba kama shaqaysanee meelaha xalaasha ah ayaynu ka shaqaysanaa almawaarid alkasb اlkhabiid meelaha xun ee xaaraanta ah daliga ka soo gelaya islaamku wuu diiday inana waynu diidna waa ka joogsanay walaa yuqiimu alislaamu wasna lixusni niya wa sharaf alghaaya weliba qiima siin maayo islaamku haddii niyadaadu wanaagsan tahay ama meesha aad ku wadda ay wanaagsantahy oo kuma dacwii kartid meeshan dakhligan xaraamta ah waxaan u soo saarayaa dee anigu daacad baan ahay anigu sheekhow maxaan uga jeedaa waxba dee xumayn maayo waan dadaalayaa un meel wanaagsanna waan ku wadaayoo dee masaakiintumaan siinaya waan ka xajaya masaajid baabaan ku dhisi doonaa hadday ribe iga dayn waayeen gaaladu ay daba wadaan dee intaan la saxeexay heshiiskan ribe oo dhan ka soo ururiyo waa tan waddanka lagu baahan yahay dee waabaan u qaybinba alxaraam xaraam xaraamtu waa xaraam saxeexeeda soo saarkeeda howlgalkeeda intaaba xaaraamaba marka anniyatu alxasana laa tubariru alxaraam niyadaada wanaagsani xaaraan cudurdaar kuu siin mayso kuu siin mayso marka halkaasay ku hadhay oo kolka horeba soo saariddeeda wahowlgalkeeda heshiiskeeda taasaa xaraam ahaa ilaahay waxau leeyay ina allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban waa xadiidkii muslim uu warinayay ilaahay wuu wanaagsan yahay waxaa bixinaysaana kiisa wanaagsane xalaasha ahunbuu aqbalaa kiisa xaraamta ama aqbalo bal iska fiirsa waxa aad sadaqaysanaysaa muxuu yahay alxaraamu xaraamun walow xakama alqaadi bixillih xaraamta islaamku waxa uu ka taagan yahay iyo inaan la soo saarayn inay xaaraam tahay uun xaakimku haba kuu xukumo inay inay waxaagit ama inuu kuu xalaal iyo xaakimku haba kuu xukumo xaaraan adigu waad ogtay inay xaaraamtay rasuulku sal allahu calayhi wasalam ummadiisuu la hadlayaayo markaasaa wuxuu lahaa war waa ii imanaysaan idinkoo doodaya wax isku haysta walacalla bacdakum alxana min bacd waxaana dhacaysa inaad kala aftahansan tihiin oo kala codkarsan tihiin oo qof dacwadiisu isku hagaajinaya qofna waa agnaanoo waa afla'yahayo waxbuu isku daadinaya hadalkiisu wuu isweydweydaaranaya qaadiguna dadka hadalladoodu qiimaynaya marka waxaa laga yaabaa qofka inaanu xukumo buu nebigu leeyahay xaqaanu lahayn haddaba qofka aanu xukumo isagu wuu isogaya xaqaanu lahayn waslad naarun baanu xukumay ama ha qaata ama ha iskaga taga buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maxkamad baa ay xukuntay iyo fa intaasoo jaajman go'aan baa ka dhacay iyo shaabadaha miyaad arkayn iyo faylasheedii waa kuwan iyo waxa adaa isku qancinaya waa isqancinu laakiin alxaraamu xaraam walow xakama alxaakim ilahay baa wuxu uhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaaili watudluu biha ila alxukaam litaakuluu fariiqa min amwaali nnaas bilim xaakimkii ha u baadil xoolihiinna ha ku kala cunina laaluusha ku bixinina dadka xoolahooda ha goosanina gardara ha ku cunina idinkoo garanaya waman yaqlul yaati bima qalla yowma alqiyaama uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun marka islaamku ma ogola istiqlaalu alaqwiyaa min aducafaa dadka awoodda leh aqwiyadaahay dadka ducafada inay ka faa'iidaystaan lama ogola qaacidada lixaad waxa weeye ee aynu ku soconayno marka aynu tijaaradeenna iyo wax soo saarkeenna wadno tanmiyatu almaal bima laa yaduru alakhlaaq waalmaslaxata alcaama wax soo saarkeennu waa inaanu waxu dhimin akhlaaqda ummadda akhlaaqdaada iyo danta guud ee ummadda iyo maslaxadda caamka ah wax soo saarkaagu hadduu intaa waxu dhimayo wax soo saar lama yidhaha islaamku wuu xaaraantinimeeyey oo islaamku ma kala saarayo maalkiiyo akhlaaqda oo qofka taajirkii xor umaha wuxuu doonaba inuu sameeyo sida qolyaha gaaladaynu ka soo warramayne ra'samaaliyiinta iyo shuuciyiintiiyo waxay u soo saaraan ay u ceeshaan wasiilo waliyo wadamalo walool wax lagu soo saarayaba u maraan inagu uma marayno laakiin akhlaaqdeenna islaamka ayuu ka muuqan ayaa ka muuqanaysa dhaqaalaheenna gobannimada qofka muminkii uu leeyahay iyo sharaftiisa iyo xaragadiisu waxay ka muuqanayaan wax soo saarkiisa iyo busineskiisa iyo baaca mushtarigiisa ayay ka muuqanayaan markasaa loo arka waxaa la leeyahay qofkaasi dadka kale uu ka duwan yahayoo dardaarankiisa rasuulku raaco waa qof diin leh ayaa la leeyahy sidaa daraaddeed baa islaamku waxa uu diiday waxyaabahan soo socda ee sideedda ah iyada oo qaacidadaa ay soo hoosgelayaan oo qaacidadaa odhanaysa tanmiyatu almaal bima laa yaduru alakhlaaq waalmaslaxata alcaama waa in dhaqaalihii lagu soo saaraa loo shaqaystaa si aan akhlaaqda waxba u dhimaynin oon akhlaaq xumo naxariis darro diin la'aan cadaawad intaa midna keenay danta caamkaana waxba u dhimayn oo danta khaaska mar walba ta caamkaa ka horaynaysa ummadda markaasaa islaamku wuxuu xaaraantinimeeyey kow ribada ixtikaarka waxaa la yidhaahda qishka sicirka in lagu ciyaaro xorriyadda suuqa in la farageliyo dhaartii beenta ahayd istiqlaalkii bayculqarar waxyaabahaasoo aynu sii sharxi doonno intaasoo dhan wuxuu u xaaraantinimeeyey maxay dakhliga noocan inaanu akhlaaqda waxu dhimayo iyo shaqada noocani kow ribadu islaamku xaaraantinimey arriba dee suura aayaadka aayaadkii u dambeeyey bay ahayd xagga soo degidda marka laga aayaadka ribada ka warramaya suuratulbaqara intood misxafka soo qaado xagga u dambaysa akhri dagaalka ka dhacay meesha iyo hanjabaadda ilaahay ummadda u soo jeedinaya riba cunayaasha ah iyo sida adaga ilaahay addoommaha ula hadlayaad halkaa ka arki doonta kabaa'irta waaweyn ayaa uu ku daray rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa qur-aankaba ka muuqanaya xadiid saxiixana waxa uu nebigu ku yidhi dirhamu riba dirhamu riban yaakuluhu rajul wa huwa yaclam ashaddu cinda allah ashaddu cinda allaahi min amaaniyatin min alaaثatin waamaaniina min alaaثatin wahalaaثiina zaniya min sittatin wahalaaثiina zaniya hal dirhamoo qofku uu cuno oo riba ah ayaa ilaahay agtiisa wuxuu ka dhib badan yahay lix iyo soddon dumara oo jidhkooda iibsada bal subxaan allah bal ka warran lix iyo soddon dumara oo jidhkooda iibsanaya waxaa ka dhib badan dirham ama hal shilin badhe hal geni oo qofka ribo ku soo galay dararka iyo dhibaatada uu leeyahay iyo khatarta ummadda ku leeyahay xadiidku waa saxiix weeye intaasoo dumaroo jidhkooda iibsanaya dhowr iyo soddonkaa dumara khatarta ay leeyihin ifsaadka ay leeyihin waxaa ka sii ifsaad badan oo ka sii balaayo badan hal gini hal dirham oo qofka ku soo galay ribo ribada islaamku halkuu ka taagan yahay xumaanteeda yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wadaruu maa baqiya min alriba dadka muminiinta ilaahay la hadlo wuxuu leeyahy ribada wixii ka baaqiya iska daaya ka iska dayn waana faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih cidda iska dayn weydaa ilaahay iyo rasuulkaba ha ogaadeen way la dagaalamayaan cadaab lama odhane dagaal baa ilaahay uu sheegay ilaahay wuu la dagaalamaya ribacunaha dadku haddii ay muminiin in kuntum muminiin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaa shahaadanaysaan oo iimaan leedihiin iska daaya ribada wixii soo hadhay ka hadha mar haddii aad ogaatay waxaas inuu ribayo culimmadu ay kaaga warrameen oo laguu caddeeyey markii aad su-aashaa soo weydiisay ilaahay aayaddaa qur-aanka ee muxkamka isagoo adiga kula hadlaya wuxuu ku leeyahay haddaad ashahaadanaysaan iimaanku uu kaa dhab yahay ila gaalku uu xalaashadaa isaga hadalkama joogee ka hadh baa ilahay uu leeyay ka hadh faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih haddaa ka hadhi weydaanna dagaal qaba rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu nacdalay aakila riba wa muukilah wa kaatibah wa shaahiday nacdal buu dusha uga tuuray nacdashuna wax sahlan ma aha waa ilaahay cadhadiisaoo laga fogaado nacuudu billaah qofka riba cunaha ah ka cunsiinaya labada markhaati ka waxu kala qoraya dilaalkii kii u sahlaya dee waxo dhan isku dar ila kuwanun bay la midin xadiidkuu sheegeen anigu dee wax badan kamaan qabanine waan isku yar jiiday un labada qof waan isu yara muslaxay una markii ay isheleen qaxwahaygii baan ka qaato waan iskaga tegay kaa socon mayso arriba khatarta ay leedahay taduru liqtisaad wataduru lmujtamac wa tadur alakhlaaq akhlaaqday dhibaysa oo dhaqaalahay dhibaysa oo xidhiidhka bulshaday dhibaysa ilaa adraarteedu way badantay saddexdaasaa ka mid a ribadu waxay dhibaysaa akhlaaqda oo siday akhlaaqda u dhibaysaa waxa weye akhlaaqda wanaagsani bal adaa lagu weydiiye dhibaatooyinka ribada way badan yihiin markay culimmadu sharxayaan waxyaabaha ay dhibaysa waxaa ka mida ugu horrayn akhlaaqda akhlaaqda wanaagsani waxay sheegaysaa maalqabeenku miskiinka inuu caawiyo oo wax taro akhlaaqda liidataana waxay sheegaysaa maalqabeenku inuu miskiinka dulbaxo oo uu dhiiggiisa jaqo waxmoodo wixiisa cuno ribadu waa iyama labada waa iyama waxa weeye maalqabeenkii waa inuu wax ka dayayo oo uu wax ka doonayo qofkii miskiinka ahaa oo wuxuu leeyahy boqolkan kun baan ku amaahiye de anigu bil walba intaasaan leeyahay wax samafaloo ku jiraa ma jiro wax alla wax samafal iyo khayrahoo ku jiraa ma jiro wuxuu leeyahay marka la ydhaa amaah isii maxaan ka helayaa dee anugu maxaa iigu jira marka taasi waa akhlaaq daro marka saa loo eego waare hebel hebel waxbuu hayaa hebelna waa faqiir dee adaa waxhayee faqiirka waxsii caqligiiyo sharciguba saasay keenaya laakiin meesha waxa ka soo baxday qanigii oo irbadda ku turqaday faqiirkii oo nuugaya uun siyaasaddu islaamku amaahda ka leeyahayna waxa weye markay bilaa ribo tahay siyaasaddu ka leeyahay waxa weeye in la maalo xoolaha lagaa amaahanayo oo wixii ka soo bixi lahaa miskiinku uu ka ceesho oo uu ka noolaado gaaladuna siyaasadday ka leeyihin baa waxay tahay wixii ay amaah bixinayaan inay wax ka helaan waa bilaa ixsaan akhlaaq xumo weye wakadalika taduru lmujtamac alraabita alijtimaaciya xidhiidhka bulshadana way dhibaysa bulshadu markay wax isa siinayso ismaal siina innaga waxaan reer miyigeenu liqaaneen in xoolaha la ismaal siiyo ridaa iyo laxda iyo hashaa reer hebelow soo maal oo marka ay gudho soo celiya soo may jirin sidoo kale lacagta marka la amaahinayo hebel aad amaahinayso wuu soo maalaya sanadkaa soo hayso lafaheeduna aniga ii soo celi ama markaad adigu soo maasheed faa'iidadeeda soo gurato aniga intii uun ii soo celi waa ixsaan ixsaan buu islaamku ka leeyahy siyaasaddu ka leeyba waxay tahay samafal samafalkii meesha wuu ka baxaya markuu qaniga yidhaahdo maxaad isiinaysaa dee haddii aad aan ku amaahiyo miskiinkii wuu cadhoonayaa cadaawad buu u qaadaya wuxuu leeyay intaasoo adduun uu leeyaha wax yarna wuu ku amaahin waaya amaahdiina waxbuu kaaga doonaya wuu cadhoonaya xidhiirkii bulshadu wuu lamaya taduru liqtisaad marka saddexaad dhaqaali bay dhimaysa oo qofkan markuu toban qof wax siiyo halkaasuu iska fadhiisanaya dulsaarku cunaya siyaasadda dhaqaalaha wanaagsanina waxa weeye bulshada inaanay jirin dad meelahan inoo farfadhiistaa ee diin iyo dunyo labadaba dadku ay shaqo tagaan cilmiga ay u shaqo tagaan cibaadada ay u shaqo tagaan cuudka iyo xoolaha ay soo saarayaan ay u shaqo tagaan islaamku ma yaqaano dad xoog waaweyn oo muruqya leh oo meelahan iska fadhiisto lowga aaso iska qayila lama yaqaano ama meelahan iska cadilanoo idhaa biil ii dhiiba marka ninkan isagu dulsaarka un inaga cunaya ee riba cunaha ah dhib wuxuu ku hayaa dhaqaalaheenna dhaqaalaha waxaa la doonaya inuu dadka mid waliba shaqo tagu wax soo saaro meeluu ku hagaago islaamku wuxuu xaaraantinimay ixtikaarkii laa yaxtakiru ilaa khaati xadiidkii muslim uu warinayay waa qof gefsan buu nebigu yidhi khaati qofka ixtikaarka samaynaya ummaddu dhuuniga ay u baahan tahay ku cunaqabataynaya horta meel adag ha gaadho meel adagood ka dheragto faa'iidadu ha gaadho markaasuu halkaa xidhaya waxba ma hayo marka naftu qabataa buu soo saarayaa qof waliba wixii uu doono uu ka qaadi karayo khaطuuna ma sahlana ilahay wuxu uhi ina fircawna wahaamaana wajunuudahuma kaanuu khaai'iin fircoon iyo haamaan iyo colaalkooda khaa'iin ilaahay uu ku tilmaamay marka kanna haddii lagu tilmaamay khaai liiska dadka liitaa lagu daray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiiuu warinayo axmed ibnu xambal axmed ibn axmed shaakirna uu saxiix ka dhigay iyo ibn xajar iyo ciraaqi man ixtakara acaaman arbaciina yowman faqad bari'a min allah wa baria allahu minhu afartan cisho qofka ixtikaarka waxa laydhaha ku dhaqma ee dadku waxa ay u baahan yihin iyo dhuunigooda xidha ilaa intay naftu qabanayso ee sidaa afartan cisho ku wada ilaahay ka beri buu noqday ilaahayna kaa wuu ka beri noqday hadduu ilaahay kaa beri noqdo xaggaad ku hadhaydee shaydaan baa kugu ladhan oo kugu lifaaqan waxaad ku biirtay awliyada shaydaanka subxaana allah qishkii baa islaamku uu xaaraantinimeeyey marka adigu inta inaan taa dhaafin ixtikaarka marka ay culimmadu ka warramayaan aymo badan baa waxay tilmaamayaan ixtikaarka inuu soo geli karo kullu maa adara binnaasi xabsu wax kasta oo xayiraadiisu ay bulshada dhibayso saa daraaddeed baa wakhtiyadan dambe shidaalkana culimmada qaarkood ay ku daraan oo ileyn shidaalkaasoo kale dee dhuun iyuu noqonine haddana waxa waliba way ku xidhan yihin wax kasta oo dadka dhuunigoodii shidaalkaasi ku xidhan yahay haddii imika shidaalkii la qaaliyeeyo la ixtikaaro de waxa iska soo baxaysa raashinkii iyo wax waliba inay qaaliyoobaano kii wax dhaqdhaqaajinayaba idhaa shidaalkiibaa qaaliya raashinkii maxaad u qaaliyaysay waxa dhacdo wadankii caanihii maxaa u qaaliyayseen dhuxushii maxaa loo qaaliyay hilibkii maxaa loo qaaliyay reermiyigu waxay idhahdeen dee shidaalkiibaa qaaliya islaantii adhiga soo dhaadhicinaysa ama caanaha keenaysa waxay leedahay gaadhigan soo fulay ama dhuxusha soo saaray ama khudradda ama hilibka ayaa qaaliyoobay marka dhuunigiina dee siaasi u qaaliyoobay maxaynu isleenahay soo badiya lacagta qishkii qaybihiisii kala duwanaa waa saas oo kale inaad shayga tiradiisa iyo tayadiisa wax ka beddesho adigoo dawada tayadeedii beddelaya adiga oo shayga aad u iibinayso caano biyo ku jiraan shayga aad subagga u iibinayso saliidi ku jirto kuwalatiga shayga tayadiisa iyo tiradiisa labadaba oo wax laga beddelaa islaamku uu diiday waa wax akhlaaqdii dhimaya tijaaradii laga tijaaraysanaya waxyaabaha xaraamtaa buu islaamku diiday sida mukhadiraadkii iyo balwadii iyo wixii la soo dhacay iyo in allaha idaa xarama shay-an xarama amanah mar kastuu shay ilaahay xaaraan ka dhigo lacagtiisana wuu xaaraantinimeeyaa atalaacub bilascaar iyadoo akhlaaqda la ilaalinayo dhaqaale islaamku wuxuu diiday sicirka in lagu ciyaaro asxaabtu markay nebiga ka codsadeen calayhi salaatu wasalaam inuu sicirka xadido waa kii diiday rasuulku yidhi ina allaha huwa almusaciru alqaabidu albaasit alraasiq ilahay isagaa sicirka dadka u dejinaya oo arsaaqada u ballaarhinaya oo u yaraynaya oo dadka arsaaqa sicirku isagaa iswadaya atadakhul fii xoriyati suuq xorriyadda suuqa in la farageliyo ayaa la diiday waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa laa yabic xaadirun libaad dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdahu min bacdin xadiidkii muslim uu warinayay qofkan meesha sii joogaa ka baadiyaha ka soo dhaadhacaya yuu dilaal u noqonin oo siduu ibnu cabbaas ku fasirayay uu waxu iibinin waa xaalad khaasa wuxuu nebigu ku sababaynaya ule dadka iska daaya ilahay kala arsaaqe oo qof yara ilduufa haddaan la helin xaggee faa'iida laga helaya kaa yara ilduufaya mararka qaarkood waxayba ka yar si noqdeen ayaa faa'iidada laga helaya tan la diidaya waxa weeye dilaalkii meesha sii joogay baa wuxuu odhanaya alaabta halkan inoo dhig miyigaad ka timi soo maaha meeshan anaa kaa aqaanay ha ku lugoyne way ku cawarayaane halkan inoo dhig buu leeya alaabta stoorkan inoogu xareeya si yar yar baanu iibinaya cerkaasaan geynaya nabiguna wuxuu leeyahy dad markay alaabta suuqeeda timaado halkaa ha lagu kala iibsado wixii laga faa'iidaya ha laga faa'iido karat alxarif akhlaaqda iyadoo la ilaalinaya wax soo saarka ayaa la diiday kalsoonidu intay qofka ka luntuu isku kalsoonaan waayo inuu alaabtiisa walle ku socodsiiyo walle ku socodsiiyo xadiidkii bukhaari nebigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam alxarif munfiqatun lisilca mumxiqatun lilbaraka wallahanaad daba wadda alaabta ee aad wallaahida hayso alaabta waa laga yaabaa inay socotiisu qofku ku aaminu kaa rumaysta laakiin barakaday meesha ka saaraysaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxba ha dhaaran dhaarta ka daa waxay idhahdeen soomaalidu dilaal saylad ku raagay wallahu ku raftaa waxba adugu wallaha ku rafanin laa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum dhaarihiinna kabdhig magaca ilaahay uga dhigina oo dhaar beena ha ku badinin magaca ilaahay alistiqlaal waalkhidaaca atijaari waxaa la diiday wixii dadka in lagaga faa'idaysto dariiqo xaraama bayculqarar baa la diiday isku eryiddii baa la diiday iyadana akhlaaq xumaday ka midtah inuu qofkanoo alaab iibinaya aad mid kale ka dulgelisaa tidhaahda hebelow iska daatiisa ninkan odayga ah annagaa ku hayna mid wanaagsan ama isagoo ka iibiyey ayaad leedahay anaa kaa iibsanaye imisuu kaa siiye intaa anaa in ka badan kaa siista waabay go'aansadeenoo way kala iibsadeenba miy wanaagsanta miya wanaagsantay dee maya ma wanaagsana waa ducufnimo wey ama isagoo ka kireeyey buu leeyay misuu kaaga kireeyey boqol kun labaan kaaga dhigay gebigiisaba hawada u diro afuuf laba boqol iska qaadoo ka eri kana meesha maxaa muslimnimee jira markaa waxa muslimnimada ahee meesha yaalla muxuu noqonayaa kol haddaad walaalkaa u quuri laadahay inuu ceesho inuu dhintaabaad ka xigtaa inuu dhinto lugtaana lug hartaydeh inuu kaa hadha ayaad xiisaynaysaa markaa diin iyo islaamnimo midna ma taallo way dhacdaabaa laygu yidhi dadka mararka qaarkood mana ansaxaysaba ficla oo haddii laba qof ay wax kala kiraystaan muddana ay leeyihiin qofkaa laga kiraystay manfacadii meesha ah isagaa milkiyey muddada ah shan sanaa laga kireeye toban sanaa laga kireeye isagaa leh meeshaa manfacadeeda ka guriga lihi ma laha isagaa leh caqadkaana waxaa lagu tilmaamaa cilmiga fiqiga iyo axkaamta laazimu arafayn labada darafba mid ka xidhan oo haddii kani dhintaa waa la sii wadaya oo kii guriga lahaa ma fasakhan karo kama bixi karo kan meesha kiraystayna kama bixi karo hadduu ka maarmay cid kaleu ka sii kirayn karaa laakiin ma dhacayso dowladina ma faragelin karto kii guriga lahaana ma faragelin karo kan kalena ma faragelin karo arrimo kaleoo xadgudubahiy waxyaabahaasi hadday yimaadaan ama gurigii dumo ama aafo samaawi dhacdo waa halkeeda marka qofkani manfacada shaygaa intaa laga kireeyey isagaa milkiyey oo iska leh kiibaa u baahday maalan hantiilaha ahaa xal kale waa inuu keenaa ama ka iibsadaa gurigii ama muslaxadaayoo baryaa oo uga tanaasulaa laakiin sharci ahaan qofkaa kiraystay baa leh in laga dulgeliyaana waxay noqonaysaa xaaraan aad iyo aad u foolxun aad u khatar badan gobonnimo darro ah sharaftii ummadda iyo sharcigaba meel lagaga dhacay marka waynu soo koobnaye kolle wakhtiga daraaddii waxaynu halkaa ka arkaynaa qawaacidka lixda ah iyo hordhaca haddaynu ku dhaqanno wax badan baa inoo saxmi kara kuna xisaabtanoo haddii aad xalaal miiran weyda ganacsadahaaga shaqaysanaya iyo qofka wax soo saarayow waxaa dhici doonta in ducadaada la aqbali waayo in camalkaagu xumaado aad shaqaysanayso waxaa dhici doonta in ubadkaagu xumaado ubadku yuu ka dhexlaya hantidanaad samaynayso adaa lagaa dhexlaya wixiioo xaaraana baa lagaa dhexlaya iilkaad gasho aakhiraad tagtay dubayaal baa lagu wadaya inta meeshaa asadkaa iyo hantidaa maguurtadeed samaysay inta wax ka jiraan xaaraantaa lasii haysto awow ilaa awow ilaa awow ninka u qoolan ee loo cadaabayo ee iilka ugu cadaabani waa adiga dad kalaana intifaacsanaya xaaraanta wax sahlan ma ah ducadaada lama aqbalayo adigoo khushuucsanoo yaa allah yaa allah mar haddaad soo daldashay xaaraantii socon mayso ducadii rasuulku sal allahu alayh wasalam waa kii ka warramayey qofkii ducaysanaya ee xadiidkii saxiixaa dee xaaladii ducada la aqbali jirayba maraya ee rafaadsan ee basaasan ee safarka ku jira wuxuu leey ya allah ilaahay way aqbal aad buu khushuucsanya waa ducaysan yahay duruuf adagina way haysaa waqtigii ducada la aqbalayay buu maraya laakiin nebigu wuxuu leeyahy xaaraam wuxuu cunayaa xaaraam oo wuxuu cabbayaa xaaraam oo dharkiisa xaaraan oo wixii lagu koriyaa xaaraan fa annaha yustajaabu lidalik bal adaa lagu su'aala see loo aqbalaya marka ducadu waxyaabaha aqbala kow ama min adabi ducaai alwaajib ducada aadaabteeda waajibkaa waxaa ka mid ah in qofku xalaal cun yahay jazakum allahu khayran wahada waastaqfir allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
جزا الله فضيلة الشيخ maxamed sheekh cumar dirar muxaadarada inuu soo jeediyey ilaahayna tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro innagana allah inugu anfaco wakhtigaa gaaban ee inoo laaban baan sheekha su-aalo dhowroo la soo gudbiyey ayaan u gudbinaynaa insha allah su-aalaha qaarna mawduuc ay ku saabsan yihiin qaarna way ka baxsan yihiin waa su-aalo caam ah kuwa mawduuca sheekhu ka hadlayay ku saabsan oo dhaqaalaha ah ayaan ku horumaraynaa hadduu wakhtiga wax inoo soo hadho kuwa kalean ku xijinaynaa hadduu waxba inoo soo hadhi waayana dadkii soo qoray raalli ha ahaadeen su-aasha koowaad wuxuu leeyahay saa'ilku sheekhow nin ka taajiray shirkad sigaar maalkiisa ma lagu bixin karaa meelaha caamka ah oo shacabka wax loogu qabanayo
bismi illaah horta marka hore waxaan idinku baraarujin lahaa culimmadu dee waa isku mid isku kitaabna way eegayaan marka su-aalaha noocan oo kalea maadaama sheekhu uu joogo marar fara badana laga yaabo inay culimmadu ka hadashay inay iyaga weydiisaanoo ku daysaan aad bay u wanaagsanaan lahayd wadaadkaa cusuba iska lugaynaya wax cusuba uu soo kordhinayaa ma jire haddii aan la lahayn wuu cusub yaho cusaybkaasuunaan lagu eeganayn oo laga yaabo in lagaga doonaya mararka qaarkood in lagaga yaro faa'iidaysto wixii ragga hore diiday in laga yara inuu ka yaro neefiye kaas kolle ana taa waa ka feejignahay oo wixii aan hore u fahmi waayo waaqica nairobi iyo sida loo shaqaysto kenya sheekhu manana ku riixi waayo qofka wax sheegaya ee muftigaa waxaa loo shardiyaa aqoonna inuu leeyahay ammaanana leeyahay oo diinta lagu aaminayo waaqicana aqoonu leeyahay waaqicaa la joogo inuu aqoonu leeyahay miyiga ee magaalada magaalooyinka debadda qurbaha mid waliba waaqic bay leedahay waaqicku xisaabtankiisuu leeyahay isna waa mid weeye qadiyadan runtii sigaarka dee inuu xaaraan yahay culimada islaamku waa isla waafaqeen gaaladii baaba ka warramaya oo kii kuu soo dhoofinayaaba inuu sun yahay dusha kugu soo qoray maal xaraam kutubaha ay culimmadu ka qoreen marka ay ka warramayaan sida looga dhexbaxayo haa waa la iska celin doonaa ummadda sida khayru sharciga looga qaaday ayaa lagu celin doonaa danaha guudna waa lagu bixin haa waddooyinka madaariska iyo horumarka ijtimaaciga ah ee magaalooyinka iyo bulshada wixii awqaaf ee ajri laga doonayo lama gelinaya yidhaahdo culimmadu laakiin meelaha danaha guud ayaa lagu bixin doonaa danee noocaasina runtii hadduu jiro oo dad intay halkaa ka shaqaysteen toobad keenay oo waxoodii la soo diyaargaroobay oo halkaa ku bixinaya hadday jiraana runtii waa u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa toobadkeenka aynu ka aqbalo bedel fiicanna xaaraantaa uu ka tanaasulay uu siiyo waana runtii midh aad u muhiima maantuu qofku fursad haysta xaaraanta intuu gacanta ka qaado inuu meel cusub ka bilaabo wallahu aclam
su-aasha labaad waxa weeye maa xukmu الriba fi daari اlkufri hal tajuus ida kanat اlijaabatu nacam fama daliil ma bannaan tahay dhulka gaalada marka lagu nool yahay in ribada la isticmaalo hadday jawaabtu nacam tahay maxaa daliil u ah
isagaaba dee saa'ilku ka jawaabay taase xaaraantu waa xaraamun waalxaraamu xaraamun cala aljamiic xaaraantu kuma xalaaloobayso inaad waddanka muslimka intood ka tagto waddamada gaalada tagto ribadii saailahay uu ku joojiyey ayay ku taagan tahay qofka muslimka ana meel waxaa laga cunayaa uu ribo yahay oo uu doofaar yahay oo uu khamri yahay oo gabadh jidhkeeda iibise uu yahay dee inuu jooga maayo o iskaga soo haajiro waayo eeryadaasi waxa ay u diyaarsan tahay inaan xaalaal iyo xalaal la kala eegin bal dakliguba uu bato inuu xaraam noqdo wax daliiloo la weydiinayaa ma jire daliilku waa kii suuratulbaqara ku sugnaa axaadiidta saxiixaa ku sugnaa marka ribo waa xaraam sidaa ilaahay u xaaraantinimeeyey wax lagu xalaalayn karana ma arkayo wallahu aclam
jasaakala khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay sheekh waxaan ku noolahay meel banki islaami ah aan lahayn marka lacagta dulfuulka ah dulsaarka ah xaggee lagu bixinayaa oo habboon tii horey ku yar dhowdahay ee ahayd macnaha xoolihii sigaarka laga shaqeeyey marka ma bankigaan uga soo tegayaa xoolaha dulsaarka ku yimid mise waan soo qaadayaa haddaan soo qaado xaggeen ku bixinaya
waa arrin dhib badan runtii bulshadeenna qurbajooggaana dhibaato aad iyo aad u badan ba haysata oo qofkii wixii u dhaqaaqay iyo meeshii uu maraba de sida macruufkaa xaaraan kama dhammaanayo dhinacuu maraba waxbarashadii tijaaradii shaqadii caymiskii meeshii uu wax ka iibsanayey meel walba xaaraantii baa taalla arrin aad u adag weeye qofkiina ihaano iyo dulli uu ku gelayo waatienu hore uga soo hadallayoo baanka ribadaa inaad la tacaamusho maayo haddaad tijaar helayso dad muxsiniinahoo samaala kuu samafala haddaad helayso baankaa inaad ka maarantood ka kaaftoonto wey haddii ay dhacdaba in wax kaa soo raacaan in wax kaa soo raacaan inaad ku bixiso meelihii danaha guud ayuunbay noqonaysaa aduu sheekhuna ku daraya ha kusii kordhiyo wallahu aclam
jawaabtu waa intaa sheekhu bixiyey su-aasha kale waxay leedahay sheekhana sheekh dilaalka ka waran dukaan haddii aan alaab ka soo qaado oo aan wax saarto ma bannaan tahay mise ma bannaanahay
dilaalka horta dee dilaal mar shaqo ahaan marka loo eego qofkii shaqo qabanaya xalaal buu u yahay wax qabanaya dabcan oo waxaaga waxaa lagu mutaystaa xoog ama xoolo inaad xoog wax ku soo saarto iyo xoolahaagu in wax soo saaraan oo inay xoolahaagi shaqaynayaan iyo in maskaxdaadii iyo muruqaagii ay shaqaynayaan labadaa mid baa lagu qaadan karaa markaa qofkii hadduu tacab sameeyey dad isku soo dhoweeyey dilaalistuna had jeer way iska howl badantay aad marawaxadiisa intuu wax marawaxadinayaaba wakhti dhan ah oo uu isu keenayo isu muslaxayo marka sideeda looma diidana tan ibnu cabbaas uu leeyahay inuu dilaal noqdaabaa la diidan yahay waa iibka noocan ah laakiin iib oo dhan maaha qofku dilaal wuu noqon karaa laakiin waxyaabaha dilaalintu had iyo jeer ay caadaystaan ayuun baynu ka digi lahayn oo ay ka mid tahay beenta intuu isleeyahay isu jiid buu beeno badan isticmaalayaa mararka qaarkood dhexkasiib buu sameeyaa waxbuu ka dhex saaraa mararka qaarkood dulsaar buu sameeyaa reermiyigeennu markay silada joogaan gacanta ayaa intoo marada lagu yaro hagoogo ayaa intaasoo hore iyo intaasoo dambe sayladaha qaarkood inay dadka wada leeyihin ma aqaanee markaa ninkii reermiyiga ha uu dawakhayaadoo dushiisaa lagu ciyaaraya meel isla marayaba ma garanayo marka sidaasoo kale inay noqoto maaha imika tan oo kale hadduu wax lagu dhiibo oo laguhaa soo iibi laba waa midun in lagu cayimo oo lagudhaa waxaad soo siisaa boqol kun wixii dheeraadka ana adaa leh taasi waa mid weeye iyo in laydhaa shaygaa boqol kun soo sii dilaalkana anaa ku siinaya labadaas inay kala cadaadaan weeye laakiin iyadoo dilaalkii aad qofkan ku leedahay inaad haddana wax kale sii dul saarata maya hadduu ku yidhi boqol kun ii soo sii dilaalkana anaa ku siinayo boqol iyo toban lagaa siisto tobankaa waxa leh qofkii isaga ahaa ee aad u soo iibinaysay alaabta rasuulka sala allahu caleyh wasalam ninbuu diinaar u dhiibay markaasuu ku yidhi neefii soo iibi neefkiibuu soo iibiyo haddana neefkiibuu sii iibiyuu laba diinaar siiyey nin xariifa buu noqday wuxuu u keenay nebiga diinaar iyo neef oo neefkii uu soo iibsaduu diinaarka soo siiyey ayuu fursad u helayoo ile suuqu waa iska xore laba diinaar buu ku iibiyey wuxuu la soo noqday isagoo diinaarkii loo dhiibayna keenayoo macaasha neefkiina waa sidaa nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam alaabtiisana wuu ka guddoontay ninkaasi halkaa culimadu waxa laga faadaysanayaa bay leeyihin mabiicda alaabta la iibinayo wixii dheeraadee ka soo baxa waxa iska leh qofkii isaga ahaa iminka hadduu ammaano qofkuu dhiibto ama agoon aad wax u hayso oo adigoon u sheegin inaad iskaga shaqaysato wixii ka soo baxay qofkiibaa leh wixii uu ku ogolaado ku siiye mooyaane way dhacdaa marka had iyo jeer wax laguu dhiibanayo waxaad tidhaahdaa lacagtu meesha ooli maysee waan ku shaqaysanayaa maalintaad u baahatana dee waan ku siin doonaa laakiin adigoo ka qarinayoo iska dhigay inay taallo uun ama akoonka ku jirta ha ku shaqaysan haddaad ku shaqaysanaysa waxay baabkiibaa isbedelaya wadiicada oo waxay noqonaysaa baabulqardi amaah bay gelaysa marka ka amaah waa heshiisa maaha kala saxeexda khiyaamada lama ogola wallahu aclam
jazaak allah khayr su-aasha kale waxay leedahay wax nooga ifi sheekh nidaamka hanti wadaagga iyo ra'samaaliyadda waa isku macno iyo saamaynta ay ku yeelan karaan iqtisaadka islaamiga buu ka wadaan malayn
koley dee waa barnaamij u baahan oo arrin u baahan muxaadaraad bay u baahan tahay oo nidaamka hantiwadaagga iyo shuuciyadda iyo nidaamka ra'samaaliga ee reer galbeedku ay isticmaalaan waa wax u baahan kutubta laga qora inaad maaragtay wax ka akhrido oo qolana inay yidhaahdeen dadkiibaa wax wada leh ilaahay iyo ummadduna tanooxo ma lehe maamulkaa wax leh kuwan kalena inay yidhaahdeen shakhsiga iyo lahaanshihiisa iyo waddooyinka u marayo xor buu u yahay dadkana wuu yeelan karaa dalkuu yeelan karaa oo aad arkayso dabaqadda u sarraysaa inay tahay qabiilka ugu laandheeraysa halkay dadka kale ku dacaadeeyeen qabyaaladda iyaguna nidaamka raasamaaliga ah ayaa qabyaaladoodii ay noqotay almuhimtaasi waa arrin iminka aan la sharxi karayn oo wakhti dheer u baahan midhka laakiin ina khusaynayaa waxa weeye ganacsatadiinnu marka ganacsiga ku jirtaan nidaamka dhaqaale iyo xeerarka aa qoraysaan iyo heshiisyada sharkaduhu yeelanayaan iyo bulshada wax wada yeelanaysa waxa lagama maarmaana intoo culimmada u keentaan in ta'siil sharciya lagu sameeyo haddii sharkad la dhisayo oo la samaynayo dabcan heshiis bay yeelanaysa laa'ixad iyo qodobo heshiisa bay yeelanaysa qodobadaa heshiiskaa marka soo qaadataan sharkadaha caalamigaa ka soo qorataan waxaa cawlamada had iyo jeer uu la socday laydhaa waa caalami nidaamkiisa inta badan dhaqaale yuhuud baa ku salleh yuhuud baa ku salleh masaadirtiisuna ay ka soo fushaa walaabudda min tasiil tasiil sharciga in lagu sameeyaabaa laga maarmaan intoo culimmada u keentaan ay idinka eegaan dabeetana bunuudda ama qodobada shareecadda khilaafsan waa in laga saaraa saasay wax ku ansixi karaya dadka qaarkood baa waxa dhacda intay wixii iskaga ceeshaan ay iskaga shaqaystaan berigay murmaanuun ay isqabsadaanuun inay culimmada u keenaan wixii oo walaaqan oo kii gaalku uu ka buuxo dabeetana ay idhahdaan sheekhow sharciga iyagu kanuu ahaa ee bal noogu garqaado nala eega maxaa lala eegi marka hore u booshaaqnaaye marka hore isku dhex jiraa mulaaqnaaye marka hore aan la kala safayninba meel loo raacaba maleh ta'siil sharciyaba maleh taasaan baraarujin laha wallahu aclam
su-aashan waxay leedahay sheekh inaan fahansiin u baahan yahay xoogaa shirkadda isgaadhsiinta khaasatan safaricom waa shirkadda mobeylada inta badan khadka leh waxay leedahay marka rasiidka mobeylka kuugu jira uu kaa dhammaado ayaa waxay ku dayminayaan afartan iyo shan shilin hadhow markii ay kaa qaadanayaanna konton baad ku shubaysaa afariyo tan shan baad isticmaalaysaa shanna ayagay u go'aysaa macnaheedu waxa weeye taqriiban markii si fiican loo ta'siiliyo shirkaddan waxay ku daymisay muxuu ahaayey konton shilin konton shilin bay ku daymisay afartan iyo shan waad isticmaalaysaa shanna waa dulsaar ay kaa qaadanayso marka suuradu waa saas sheekh fadal marka
bismillah marar badan dee waa laydin sheego waa laydinka warramay waana iska caddahay runtii goosashada iyo saaridda waa isku mid waa jiidis iyo qaadis hadaad iminka oodan jiida iyo haddaad tunka saarto gurigii waa isla rogageyn bay dhaha soomaalida meeshii umbaad geysa marka haddii lagu idhaho waa lagaa jartay oo hadhow baa lagu saaray iyo haddii lagu idhaahdo waa lagu saaray marka horeba oo konton baa lagu amaahiye shan iyo konton soo celi oo intaa lagu saaro iyo haddii lagu idhaho konton baa lagu amaahiyey marka kayd kugu soo dhacana shan iyo afartan ayaad leedaho shan baa lagaa goosanaya goosashadii iyo saaridii waa jiidis iyo qaadisu waa amaah dulsaar lahun amaahda kol hadduu qofku wax ka ceeshayo ama wax kaa goostay wixii uu ku amaahiyey ama wax ku saaray intanuu ku saaray ama kaa goostunba ribadiia ma wax yarba waa boqolkiiba imise shantu tan beersan soo maha boqolkiiba toban ayaa waxaan yar intaasoo bal malaayiin qof oo imika maanta la dhaqmay oo min intaa laga mid waliba wixii la amaahiyey boqolkiiba toban laga jaray ka war dee halkaa waxaa ka soo inay ribe aad u weyn markan haddaba la leeyahay waxbaa la goostay waxbaa la saarunbaa laga cararayaa oo muslimka sidii loo yaro nacnaco ama loo yar wax keliya loogu hulluuqsiiyo ayaa lala fahmay shirkadaxaggaa waxaa jira hay-ada samafal oo idhaa masaakiintaan wax amaahinaynaa kadibna qofka shan boqol ayaa lagu qoraya la odhanayaa waa lagu amaahiyey afar boqol iyo kontonna waa loo dhiibaya waxa laga cararaya waxbaa lagu saaray culimadu heblaayoy islaantii bay la hadlayaan waxay diideen wax la isa saaro un meeshan waxba kumaanaan saarin kontonkaa inoo saxeexan unbaad shantaa boqol inoo saxeexan ayuunbaad keenaysaa hadhowe inoo kala qoran wax ku saaran ma jiro dhanka kalunbaa laga soo wareego waxunbaa laga goos marka waa ribada lafteedii un caynu riba wallahu aclam
masaladaas baraarujinteeday mudan tahay aadna waa loo isticmaala waliba aniga waxaan ogahay dadka danyarta ahee aan waxoogaa laba boqol iyo shan boqol iyo aan ku shuban karin ba ee kuntanleyda waa inta badan hawshaa gala laakiin siduu sheekhu sheegaya wey ribo yaryaraysi male waa ribo waa ribo iskacad weye kullu qardin jara manfac fahuwa riba waay marka dadka lagu baraarujiyo su-aasha sheekh waxay leedahay qofka dowladda u shaqeeya dowladduna ay canshuur dadka ka qaado mushaarkiisu xalaal ma yahay jaak allah khair dowladdu ma aha dowlad muslima ma aha waa dowlad gaala masaadirtay wax ka soo gelayaanna ayagu nidaamkooda xalaal bay u arkaan gaaladu qaababkay waxu soo gelayaan ayaga shuruucdooda hadday bannaanta ku bannaan tahay innaga kaashkay lagula mucaamaloonayaan unbaan fiirinaynaa laakiin xaggee buu idinka soo galay dhihi mayno midka ribada ku mucaamaloodee gaalka hadduu lacag kaash noola yimaado waa la mucaamaloonaynaa hadduu lacag doofaar uu ku soo gaday noola yimaado oo doofaar ka soo baxay lacag ahaan baan annaga ula mucaamaloonayna sidaasuuna nebigu ula mucaamaloon jiray salawatu rabbi wasalam cuquuddooda waa la taxiixiyaa xataa cuquudda nikaaxa iyo dalaaqa iyo waxay isku qabeen unbay shareecadu u sugaysaa la dhihi maayo wixii hore ood kala qaadateen iyo qaabka aad u mucaamalateen iyo khalad bay ahayd wixii markaa khalad ah markay islaamka soo galaan baa la saxay marka muhim waxaa ah waxaad dowladda uga shaqaynaysa shaqadaad hayso inay shareecada waafaqsan tahay baa muhim haddaad ka shaqaynayso meesha canshuurahood adugu canshuurihii ururinayso shaqadaadaa khaldan markaa laakiin haddaad shaqo kala haysood macallin tahay waxaad dhigaysana shareecadu usa khilaafsaneen mushaarka dowladdu meeshuu ka yimid inaad weydiisada ma aha dantaada ma mushaarkaa qaado shaqadana xalaalayso taasaa muhima macna sheekhu wuxuu leeyahay su-aashan sheekh shay isku mid ah markaan kaash gadayo iyo markii dayn lagaga qaadanayo qiimaha ma kala duwi kara masle markuu kaash yahay waa boqol markii dayn uu yahay lagala maqnaanayana waa boqol iyo konton qaabkaa wax ma u iibsan karaa
taa waa loo yaro guuxee maxaa ku jira way badan tahay miya isticmaalkeeda badan horta midhib baa jiro oo midhka jiraa waxa weeyaan nabigu wuxuu diiday bayca fii baycatayni iib laba iib wata inaad meeshii markuu qofku kuu yimaado aad tidhaahdo haddaad amaah ku doonaysana waa intaa haddaad kaash bixinaysana waa intaa taa looma baahno ka daataa qofkii kolkaad ogaato wuxuu doonayaa inuu amaahanayo waxaad leedahay hebel hebelow shaygaygu waa boqol boqol baan kaa siinaya muddada goormaad ku keenaysaa intaa iyo intaa waa boqol shilin qiimihiisu waad jasminaysaa waad go'aaminaysaa oo lacagtii miyaad seetaa haa waan sitaa waa sagaashan baan siinayaa ha isku dhaxwadin haddii haddii haddii ka dah markaa ziyaadatu thaman muqaabil alajal khilaaf waa ku jiraaye intaan xusuus nahay culimmadu way banneeyaan mar haddii ay beec tahay oo aanay amaah ahayn waa iib markaa iibkiibaa waxaa la socda in kolkuu amaah yahay lacagtiisu ay badanta marka kol haddii qadiyadda asalkeedu iib yahay oo aanu amaah ahayn waa banneeyaan culimo badan xasba cilmi wallahu aclam
jaak alla khayr marka wuxuu leeyahay sheekhana aabbahay wuxuu ahaa nin ka tijaaraysta khamrada iibinteeda xolo badanna wuu ka helay bay leeyahay wuu dhintay xoolihii maxaan ku sameeyaa gacantaydii hadda ku jiraan waa dhaxleen macnaha marka seen yeellaa xoolahana asalkoodu xaaraan bay ka soo jeedaan iyo khamro see loogu taliyaa
waa laga yaabaa qofka inay ku dhacday iyo miday ku dhacday inuu ila bixinayo oo wacyigelin uu ku samaynayo labaduba way dhacdaa fatwada labadaba la isticmaalaayo laakiin jawaabteenna waxa weeyaan xoolahaasi kol haddii ay xaraam ahaayeen kol hadduu qofkaasi muslim ahaa kol haddii jahli aanu haynin ee uu ku qanacsanaa waxaas inuu xaraam yahay oo qur-aan kariimkii saa uga warramay waagaa waxa laga maarmaana danaha guuda aynu ka soo warrannay in lagu bixiyo ilaahayna aad uga toobad keento iminkana aad shay xalaala bilaabato oo aad xalaal ilaahay weydiisato ilaahayna wuxuu leeyahy isagoo kuu bushaaraynaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu qofka ilaahay tala saartay arrinka u dhiibta ilaahay wuu ku filan yahay kol haddaad ku qanacsantahe waxaasi xaaraan biyuura inuu ahaa khamri inuu ka soo baxa nebigu wuxuu leeyahy markuu shay ilaahay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeye khamriga waa la xaaraantinimeeye lacagtiisiina waa xaraam marka hadduu qofku xaaraan soo kasbo aad ka dhaxasho uu kuu hibeeyo isla markaana aad ku qanacsan tahay qofkaa muslimka ahaa xaaraanta ka badheedha inuu yahay inaad aduguna ka farabaxdo tawaajibkii waa taa wallahu aclam
jazaak alla khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay hal yajuusu baycu hiyaab alraqiiqa alatii laa tasturu ljasad yani dharka khafiifka ah ee aan jidhka qarinaynin ma laga ganacsan karaa ma la gadi karaa
dharkaa xidhashadiisu ma bannaan tahay baa isweydiin leh mar way bannaan tahay haa waa marka dee xaasku ninkeeda u xidhanaysa soo maa inay xaasku dhan ninkeeda isugu qurxiso markay maqsinkooda hurdada joogaan dharkaa shafaafka ah iyagu ay isku gooni yihiin haa waa loo isticmaali karaa waxaa kaloo isticmaali kara dumarka isqaawinaya ragga ajaanibtaa istusaya bannaanka ula baxaya cawradooda ay ku muuqanayso labadaba tolowyamaa badan labadaba malaa waa jiraane laakiin waxaynu odhan karnaa malaha waxa badan taa dumarkaasi ay isticmaalayaan ee dhibka badani bulshada uga imanayo waxaan arki lahaa in la iska daayo qofku meelaha shubhadu ay ku jirto ama ummadda ifsaadin kara ama dararkiisa iyo dhibaatadiisu ay badan yihiin ama sida inta badan sida xaaraamta ah loo isticmaalayo akhlaaqduna ku xumaanayso cawraduna ay ku muuqanayso inuu qofku iska daayo wax kaloo hagaagsan uu ka tijaaraysto taasaan arki lahaa xasba cilmi wallahu aclam
su-aashani waxay leedahay sheekhana meeshanadan aqaana meeshiina laakiin meeshanadan waxaa aada looga isticmaalaa waxaa la yidhaahdo furaha dukaamada ama goodwiilka marka su-aasha waxay leedahay dukaamada haddii fura la kala qaato shareecadu maxay ka qabta
inkastoo sheekhuna wixii uga muuqda uu kusii dari doono masaladaa kolley meelaha ka hadla tawdiix alaxkaamka ka mida islaamka buluuqulmaraamka uu ku sharxaya afar xaal u kala qaadaa marka la soo ururiyo qofka guriga kiraystay wuxuu milkiyey manfacadiisa iyo dheeftiisa wuu milkiyey haddii aanay muddadu ka dhammaanin muddadu haddaanay ka dhammaanin oo muddadii uu u kiraystaa ama bilow tahay ama uu ku dhex jiraba cid kale inuu ku wareejiyo mustajiran aakhara mid kaloo kiraysanaya intuu ku wareejiyo inuu yidhaahdo anigu dheeftii aan kaaga tanaasulay intaasoo furaa isii kiradana iska bixi heshiiskiina waa sidaase fuli kii hantida lahaana uu sheegu idhaa hebel baa kiraystoon ku wareejiye la soco taasi waa bannaan tahay bay leeyihin culimmadu waayo wuxuu ka tanaasulay oo furahan uu ku iibsaday shantii sano dheeftii uga soo bixi lahayd iyo manfacadii uu milkiyey ayuu ku iibsaday bay leeyihin haddii laakiin muddadu ay dhammaato oo shantii sano u kiraystay uu dhammaado oo markaa uu ka baxayo ma iibsan karo macnaha fura ma qaadan karo gurwiilka waxaa la ydhaha ma qaadan karo bedelulkhuluwi baa la ydhaha fiqiga casriga wax uu ka qaadan karaa ma jiro waayo manfacadiiyo dheeftii way ka dhammaatay ninkii lahaa baana la wareegaya qadiyaddu waa marka ay isaga iyo mustajir kale oo qof kaloo kiraysanaya ka dhaxaysa weeye isaga iyo qofkii ka kireeyey guriga lahaa marka ay taagan tahay waxay culimmadu leeyihiin waxaa la eegayaa inay kiradu bilow tahay iyo in dhexda la marayo hadday bilow tahay qofkan guriga ka kireeyey wixii uu kasii qadimo wixii uu kasii qadimaa wuxuu noqonayaa inuu kiro uun u goosto oo isagoo gurigii ka kireeyey gurigiina iska leh oo kiro qaadanaya haddana furihii ma qaadan kara bay leeyihin waa inu kirada u goosto haddii dee wakhtigii kaba dhammaadayna markaana isagaa la wareegi doono marka labadaa xaalo ayaa loo kala qaadayaa almuhim qofkan meesha kiraystay muddadii hadday u baaqi tahay wuu sii kirayn karayaa wuu sii kirayn karayaa waxaan u qaadan karayaa waxaa intaa dulsaar intaa furaha lacagtaa furaha waa qaadanaya ee muddadun waa inay jirtay baaqita qadiyadda waxaa ku kala duwan qofka kiraysanaya iyo ka guriga lehina way ku kala duwan yihiin oo dee kan gurigale wuxuu kaga duwan yahay isagu kiruu qaadanaya kiruu qaadanaya marka bilowga u horeeya ee uu ka kiraynayo inuu idhaahdo intana idhiib kiradiina keen noqon mayso wax soconaya maahae hadduu ka qaado wuu ka qaadi karaa laakiin kiruu goosanaya marka dhexda la maraya haddii laakiin uu arrintaa usoo bandhigo idhaa hebelow iskaga bax meesha aniga igu soo wareeji oo adugu dee iskaga bax oo isna uu aqbalo udhaa waaye waan ka baxayaae ilaa shantii sano saddexbaa i hadhae saddexdaa dee furihii isii oo idhaahdo waaye gurigii anaa la wareegaye boqolkaa kun qaado furaah iskagana bax anigaa lehe igu wareeji oo sidaa u aqbalo haa ansaxaysaabale wuu tanaasulay manfacadiisiibuu ka tanaasulay markaa marna maaligiibaa wax bixinaya marna maaligiibaa wax qaadanaya labada xaalaa loo kala qaadaya laakiin ninkaa kale isagu kiraysanaya way u bannaan tahay fure wuu bixin karaa ninkan wax kiraynayee hore haddii muddadii u hadhantay intaasaan ka xusuusnahay sheekuna wuxuu ku daray wa furantay wallahu aclam
intaa sheekhu sheegay waxaan u diri lahaa oon ugu daafayn lahaa waxay shardi ka dhigayaan culimmadu in ay tahay furaha qaadashadiisu shay curfi ah oo meeshaa ka jira hadduusan meesha ka jirin iyaduna waa mamnuuc maalan haddii dukaamada lagu kala qaato curfiga iyo caadada ood guri la degaya saarato hadda annaga guryaha la degayo furo laguma kala qaatoan malana curfi ma aha marka shay curfi waa inuu yahay oo laga isticmaalo meesha waxaa kaloon u idaafayn lahaa hadalka sheekha maaliga guriga iska leh ama dukaanka iska leh marka ugu horraysa uu kiraynayo ama uu iibsanayo haddii ay kala duwan tahay furo markuu qaato kiradu dukaanka ka qaadan lahaa iyo markuusan furo qaadanin kiraduu qaadanaya hadday kala duwan tahay oo furaha uu qaatay uu keenayo inay kiradii nusqaanto markaana wuu qaadan karaa laarkaana waxay xisaabsan tahay nusqaantan kirada gashay ayaa waxaa xisaabsan furihii oo maalan waana siday hadda u badan tahay wey dukaanka haddaan furo laga qaadanin kiradiisu maalan waa labaatan kun maalan markii furo la qaatana wuxuu imaanayaa toban kun ninkan milkiilaha guriga leh tobankii kun ee furaha waxaan ujeedaa kirada ka soo bahadhay yuu furo ahaan loo xisaabinaya taas hadday jirto waana curfiga hadda meeshan jaariga ka ah ayaduna laa ba'as laakiin waxaa la diidan yahay waxa weeye waa kiradii ama furo qaada ama qaadani waa isku mid lacagtan furaheed qaadanayso markaasi meelay ku dhacayso ma jirto maxay xisaabsan tahay ilan kiradii waad qaadanaysaa lacagtan bilaash baad ku qaadanaysaa way marka wa ilaa waa inay gasho xisaabta kirada waa inay wax ka dhinto xoolaan aad qaadatay halkaas ay marka xisaabtoodu gasho ha ujra mucajal oo kale markaa noqonaysaa macnaa qayb ujradii ka mid oo soo hormartay bay noqonaysaa marka intaas ayaan ku idaafayn lahaa hadalka sheekh su-aasha ugu dambaysa insha allahu tacala waqtiga ayna haya waxa weeye wuxuu leeyahay walaalkani walaalka ayaa dhintay buu leeyahay wuxuu dardaarmay inuu wuxuu ka dhintay hooyo la siiyo hooyana waxay tidhi masjid ayaan ugu darayaa lacagta uu ka dhintay kadibna hooyo ayaa dhimatay abaan iyadoo masaajidkii dhisa lacagtiina aniga ayaa hayay igu soo wareegtay ma dhaxal bay noqonaysaa mise masaajidkii uu dardaarmay waxaan dhihi lahaa masaajidkii hooya rabtay inay ugu dhisto ayaa loogu dhisayaa
dardaaranka marka uu qofku dardaarmo waxa uu xaq u leeyahay saddex meeloodoo meel xoolihiisa ayuu xaq u leeyahay dardaaran labada kale soo hadhay xaquma laha dhaxlayaasha ayay ka go'daa dhaxlayaasha haddii ay ku jiraan carruur yaryar ama dad waalan dad waalan oon miyir qabin oon caqligoodu dhammayn iyo ciyaal aan qaangaadhayn hadday ku jiraan waxba la weydiin maayo waxooda waa la siinuun laakiin dadka caqliga lehee waaweyn labada qoriye soo hadhay waxaa la leeyahay dardaarankaa sidaa uu qofkaasi sheegay miyaa ku socodsiinaysaan mise wixiinnii waa doonaysaan jawaabtay bixiyaan baa la eegaya hadday yidhaahdaan sidaa waalidku sheegay waa annaguna waanu ka hadhnay waxaas dee way soconaysaa markaa oo dardaarankaasi naafid buu noqonaya hadday diidaan ay yidhaahdaan saddex dalooloo meesha uu xaqa u leeyahy mooye labada meeloode kale waanu doonaynaa waa la siinayaa waa la siinayaa oo iyaga xaqul ka go'daa markaa dardaaranka auluu wauluu kaiir buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam qofku xoolahiisa wuxuu dardaarmi karayaa saddex meelood oo meel iyadoo weliba ku badanta laakiin sharcigu saa waa sugaya dadka yaryar iyaga ma khusayso dadka waalana ma khusayso kuwa qaangaadhka ah waxaa la leeyahay ulukaa wixii ka badan ma ogoshihiin in dardaaranka lagu daro haa waan ogolahay waa la fulinaya ma ogolin intoodii way qaadanayaan marka sidan imika la sheegay dee waxay noqonaysaa un dhexlayaashii in la weydiiyo oo dib loogu noqdo jawaabta ay bixiyaan hadday haa yidhaahdaanna la sii daayo kol haddaanay ciyaal ku jirin hadday diidaanna waxoodii la siiyo wallahu aclam